xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaalada Dhuuble ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa muddooyinkan dambe kusoo badanaya kiisaska caruur la xanuunsanaya cudurka loo yaqaano jiidka cudurka jiidka ayaa ka mid ah xanuunada sida fudud ku faafa waxaana lagu gartaa qandho qunfac badan iyo naqaska uu ku dhega bukaanka waxaana sidoo kale cudurkan uu ku dhici karaa dadka waaweyn haddaba doctor ibraahin cusmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa ka warbixiyey calaamadaha cudurka isagoo sidoo kaleeto bulshada ugu baaqay in qofka ay ku arkaan calaamadahaasi ay la tiigsadaan xarumaha caafimaad ee ugu dhow maalmahan dambe waxaa jiray xanuun la yidhaahdo xiiq dheer ama wubin kaf loo yaqaano xanuunkaas oo aad usoo badanayay maalmihii dambe bukaano aada u fara badanna soo gaaraya xarumaha caafimaad ee gobolka hiiraan khaasatan beledweyne xanuunka waa xanuun aada u daran kaas oo inta badan ku dhaco ilmaha yaryarka ah dadka waaweynna wuu ku dhici karaa xanuunkaas oo calaamadihiisa ay kamid yihiin qandho iyo qufac daran mararka qaarna qaab naqas ahaan uu dareema cunuga inta badan kiisaska hadda waxay ka imaanaan tuulooyinka ku hareereysan magaalada sida majawaaley bacaad buuke bacaad cawmaad iyo dhammaan hareeraha tuulooyinka ku yaalo gobolka hiiraan khaasatan ereyada degmada beledweyne xanuunkaas inta badan kuma baraarugsano bulshada inta badan kuma baraarugsano iyo waxyeelada iyo khatarta uu leeyahay waxaa laga yaabaa in traditional ahaan ay dadka xaafadihii ugu haystaan oo ay daawooyin xaafadaha oo daawadhireed ay isticmaalaan mararka qaar xarumaha ay soo gaarsiiyaan ilmihii oo aanba waxba laga qaban karin xaalad xun galeen marka bulshada iyo dhammaan dadka ku nool gobolka hiiraan khaasatan degmada beledweyne iyo nawaaxigeeda waxaan u sheegaynaa in qof allaalo qofkii lagu arko calaamadahaas qandhada iyo qufacaas jiidmaa in uu yahay wubinkaaf ama waxaa loo yaqaano xiiq dheer ama jiid siba qofka si uu u yaqaano in goobta caafimaad ee ugu dhow si deg deg ah loola soo gaaro caruurta si u helaan daryeel caafimaad wuxuu ka mid yahay cudurada oo halista ah oo inta badan caruurta disha marka waxaan leeyahay waalidiinta dhammaan hooyooyinka iyo aabayaasha iyo walaalaha iyo in allaale intii ilmo xanaaneyso qof walba oo arko calaamadahaas ha la soo xiriiro goobaha caafimaad ee ugu dhow